kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sida ay baraha bulshada iyo internetka ugu faafaan wararka been abuurka ah tobankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida iyo shaqada weriyanimada saamayn ku yeeshay wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo internetka iyo baraha bulshada waxaa kaloo suurtagalnimada faafinta been abuurkaasi ka faa'iidaystay siyaasiyiin madax ururo iyo shakhsiyaad dana gaara ku fushada baraha internetka si ay fikirkooda u baahiyaan been abuurka baraha bulshada ee saamaynta xooggan shakhsiyaadka ku yeesha waxaa ka mid a iyadoo lagu baahiyo geerida shakhsiyaad nool waxayna arrintaasi ku dhacday siyaasiyiin culummo iyo fannaaniin cabdulqaadir dulyar oo ka mida wariyaasha ka howlgala muqdisho dhinaca kalena ka dhex muuqda wariyaasha adeegsada baraha bulshada ayaa xusuusta mid ka mid a shakhsiyaadkii siyaasadda ee laga been abuuray xitaa intii aanay baraha bulshadu soo bixin muddo haatan laga joogo ku dhowaad labaatan sannadood runtii labada kun inay shaati gaduud markuu carareda madaxda ka ahaa ayaa mar waxaa lasoo geliyey magaalada inuu dhintay laakiin haddana waxaa la ogaaday inay markaa markii dambe ay arrintaas sugmaan tahay waxaasna qof ama laba qof aa samaynaya oo arrintaa faafinaya dulyar ayaa sheegay inay caqabado badan kala kulmaan wararka been abuurka ah ayna mararka qaar ku adkaato hubintooda gaar ahaan marka warku u dhexeeyo siyaasiyiin iska soo horjeeda fake newsku runtii saamayn aada u badan bu annaga laftikan nagu yeeshaa waayo sidaad la socoto dawladdii dawlad walba ama dawladihii hore ahaato ama dawladdan ha ahaato aad baa loo isticmaalaa ama taageerayaasheeda ama iyada madaxdeeda ha ahaato dhinaca kale mucaaradkuna aad bay u isticmaalaan marka ay labada dhinac marka ku hadallada soo dhigaan meediyaheena anagu marka waxay meelahan aadka uga ugaarsanno oo wararka updatekaan ka helnay kamid tahay marka mararka qaar waxaa kula soo gudboonaanaya arrin oo kooxi dan gaara ka leedahay ama dawladda laga sheegayo ama dawladda laftirkeeda brobagan ay dhinaca mid qolo taageersana u samaynayso warkiina markaad effort gelisod wakti gelisod madaxda wacdo waxaa lagu leeyahy warni arrintaa maba jirtaba ama anagu musuqmaasuqa ama corruptionka ama arrinta noocaas ama hebel in xilka laga qaado ama hebel inuu hebel la dagaagsan yahay ama inta maanta ra-iisul wasaarena sidaa yidhi ama inuu mucaaradka saandaa ma jirto marka saamayn aada u badan oo ku leedaha weliba dadka mediyahu way fahfahmi karaan oo ama siyaasadda la socda waxaa ugu daran bulshada kale ee meelaha fogfog jirta ama bulshada aan iyagu siyaasadda inta badan la socon ee soomaaliga maaragtay arrimaheeda maarata kala socda maarata social media durbo waxay u qaadanayaan run oo waxaa arkaysaa hadalkii beenta ahaa oo kun commenty ama laba kun oo commenty laga kala bixinayo ama mararka qaar dood dhalinayaba dadkiio isku haysta wax beenaho qof soo dhigay marka waa marin habaabin bulsho oo aad u khatar ah runtii saamayn badanna mediyaha laftirkiisa way ku leedahay axmed sheekh maxamed agaasimaha radio daljir ee magaalada gaalkacyo waxa uu ka warramayaa caqabadaha been abuurka ee ay wajahaan waxaa kaloo dhici karta qof lagu been abuurtay inuu kuu yimaado qof lagu been abuurtay tusaale waxaa dhacday haddaan kuu siiyo allah naxariistee nin taliyo ciidan ahaa baa puntland mar la dilay deedna niman saxafiyiin ah saxafiyiinta laftooda ka mid ah kuwa been abuurka isticmaala mar colaadow oo dadkii ma wada saxda niman saxafiyiina oo weliba waxaa la yidhahda kuwa miidiyaha qaybta wasirida haysta baa dilkii taliyihii la dilay waxay dusha u saareen nin kaloo taliye ah oo waxay meel kasta ku faafiyeen taliye hebel baa wuxuu ka dambeeyey dilkii taliye hebel ninkii lagu been abuurtay oo qaylihaya baa idaacadda yimid waa laygu been abuurtay waa laygu been abuurtay nimanka noocaasa igu been abuurtay warkaan ma jiro anigu see wuxuu dilaa taliyaan ahaye qofkaas oo kaloo cabanaya haddii warkaas lagu eedeeyey uu markaas suuqa galay oo bulshadu ogaato waa siinaa fursad oo waa dhahnaa maxaad ka cabanaysaa waxaa la yidhahda annagoo weliba aada uga taxadaraynaa inuusan dhib kale sii geysanin marka arrimuhu ma shida yaraa colaadow arrimahan aad bay u dhib badan yihin axmed ayaa sheegay in sidoo kale ay jiraan siyaasiyiin aamina wararka been abuurka ah oo iyagoo aan hubsan warbaahinta la xidhiida si ay uga jawaabaan qof mas-uula laga yaabaa inuu kugu yimaado oo warkii intuu website been abuura ama facebook kasoo arkay uu wix intuu aaminay inuu kugu yimaado oo ku yidhaahdo dhacdadaasaa jirta anigaana og aniga ayaana hubinaya ma cid baad la xidhiirtay maya warbaahintaa sheegtay oo waa arkay oo oo waxa la yidhaahdo marka waxaa ku khasbantaha inaad wixii aadan marna idaacaddii lala sheegin ee la hubiyo waxaa kaloo jiraya warar dan laga leeyahay oo qof isagoo laga yaabo inuu og inay been tahay intuu soo faafikeeyo bu wuxuu rabaa si ula dagaalamo ee cida ishayaan inuu warkii kuu sheego marka arrimahaas aad bay runtii noogu badan yihiin culays badan bayna nagu hayaan odayaal baa kuu imaanaya siyaasiyiin baa kuu imaanaya dad bulshadii magac kule baa kuu imaanaya oo kule dhacdadaasaa jirto aan rabnaa inaan ka hadalno marka waxaa haddana ayna adag tahayba inaad ka dhaadhicisid war waxaani horta ma jiraan waxaan aan hubinna inay jiraan inaad ka dhaadhicisidaada adagba oo laga yaabo idaacadda xafiiska intuu yihaahdo inuusa xafiiska ka tegin maanta o dhan ku yidhaahdo arrintaas baan rabaa inaan kaadlo si kale aan umarsiin karin caqabadaha la soo gudboonaada wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida waxaa ka mid ah war-saxaafadeedyo mararka qaar leh shaabado iyo saxiixiyo been abuur ah oo la soo geliyo baraha internetka hanad cali guuleed waa agaasimaha telefishinka goobjoog ee magaalada muqdisho aniga tvga markaan joogo subaxdii hore markaan facebookyada iyo twitterada iyo aan fulo waxaan arkaa dhowr iyo toban warqadood oo kasoo baxday dhinaca dowladda federaalka ama hay-adaha kaleba runti waxay igu qaadanaysaa inaan warqadan aan hubiyo waqti dheer taasna waxay soo dadejinaysaa laba shayd inaan sameeyo oo ah inaan la xiriiro xafiiskii kasoo baxday ee fake newska ama been abuurka ahayd inaan la xiriiro waxaa iisoo baxaysa inaan marka koowaad ama aan weyn karo ama aan ama heli karo marka hore waxa isoo baxaysa maya laakiin waxay u badan tahay in wasaaradii kasoo baxday ama shaksigii kasoo baxday aadan helin oo telefoonka lagaaga jawaayo waxaa dhici karta marka inaad go-aan a qaadato aad aad gedigeeda aad joojiso in warqadan aad isticmaasho markaad joojiso haddana caqabada kale imaanaysa waxa waaye warbaahin kale oo adiga tartan kula jirtay ama ama si un ay ahayd inay haddana aad ku aragto warqadii inta aad wacday lagaa qaban waayo haddana aad aragtay warkii inuu sax yahay marka caqabada waayadan dambaba aad ay usii kordhaysay gaar ahaan blanki ugu dambeeyey oo oo weliba inta la sameysto timber wasaarad ay leedahay ama wasaaradda amniga ha ahaato ama dad dibadda ahaato in timber la sameysto in fee wasiirka la saaro haddana warqadaas ay ay noqoto been wax kaloo lagu soo laabto inta warqabadka aan fadhino in warqada haddana la baahiyo la yidhaahdo warqadaas been abuur ay ahayd dib laga soo saaro wasaarad kasoo saarto marka caqabada runtii ilaa hadda mid taagan oo aan oo aan xal laga gaarin lagu runtii shaksiya yahwareer xoogan ay nagu haysaa inaan aan ka hortagno warqadaha feega ah ee been abuurka ah ee la baahiyo waxayna hoos u dhigtay sugnaanshihii warka waxay hoos u dhigtay kalsoonihii dadku ay ku qabeen arrintaas markhaatiyaasha nool ee uu saameeyey been abuurka baraha bulshada waxaa ka mid ah abwaan maki xaaji banaadir oo laba mar oo kala duwan baraha bulshada lagu faafiyey inuu geeriyooday waxaa ugu dambeeyey toddobaadkii tegey maki ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada muqdisho waxaanana dhex martay sheekadan kaftanka ah waxa ila hadlooyay abwaankii maki xaaji banaadir ma aho buur fuule ha asaga waaye walaalkey maxamed colaad xasan waxa ila hadlooya hadda waa hubtaa waa maki xaaji banaadir reer akhraad maaha maho ha asaga waaye walaalkey see tahay walaalkey wa wa wa waa fiicanna walaalkey boqol kiiba boqol waxaan rabay inaan kuu tacsiyeeyo marka baraha bulshadan ku arkay ge geeridaada barnaamij ku saabsan arrintaa been abuurka dadka laga been abuurana waan samaynayay marka intaan kula soo hadlin ka hor waxaan ku sigtay inaan asxaabta iyo qaraabada kulli usoo tacsiyeeyo maya adaab hadiyaab igu dushiye waxaa tiri inaan kuu tacsiyeyaan rabiyaa tiriye rab kale ma igu tacsiye leheed masxaniil hadda kula hadlooyna turkigaad ii tacsiyeneed
waxaan rabay inaa u tacsiyeeyo makigii oo warbaahinta baraha bulshada lagu dilay laakiin makiga nool ee maaragtay aan la hadlaayo ma aha
wallaahi horta macmidow nimankaan kaasaa la arki waxa waaye been abuurka waxa waaye heerka been abuurka jiirtas yeeshi waxa waaye been abuurka barfuumaadka laga dhigi waa la ilbixiyey macnaha beenta beentii ma aha beenta been waa dhaaftay macnaha markii koowaad ma aha lamaad ma aha saddexaad ma aha afaraad ma aha horta nafteeda gashay cid baajin karta male kullu nafsin daa'iqat lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yawma alqiyaamati faman zaxziha cani innaari waudkhila aljanata faqad faaza wama alxayaatu addunya ilaa mataac lguruur ilaa mataac lguruur subxaana watacaala hoolkiisa waaye wax iska bedelaayo cid bedelku samayn kartana ma jiro laakiin qofkii dhinti le waa dhinti maliska yidaaho qof nool maaldhaha waa dhinti taas ka waran be maxamedow walaalkey wax loola yaabo waay hay dadka suubi hooyo waxaaba la dhahooyaa lacagayba ka sameehooyin macnaha lacagayba ka abuurooyin aa la leeyahay marka he naftirkeeda lacagtaasay nafteeda say u taalaa ida macna maashay leedahay macnaha in been la abuuro macnaha been kadaaib ay dhashaa kadaaibna waxay dhashaa maaragti wax kasiiliisa iyo wax kasixun iyo wax kaqaab daran waa gartay marka dadka saas caadaysteen maxaa dhihi leheed makii adiga horta baraha bulshada see isku tihiin maya ani weligay facebook ma samaysanin walaalkii maxamed facebook malihi facebook malihi waxaa maqlaa labaatamey facebook abwaan maki abwaan maki abwaan maki abwaan maki abwaan maki abwaan maki abwaan maki waxa waaye masagit waaye walaxaa iqoda ani aliheyka alla waaye ani facebookga malihi macnaa ma yeelanin ma qabi marka taasey naftirkeed kacdi kala waaye waxa waaye culees kusoo ziyaaday waaye macnaa aniga iyo iyo iyo inta kale maaragtay oo oon dahwalaadsanahay waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marki marki waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii baraha bulshada lagu faafiyey inaad geeriyootay saameyn intay leeg aad kala kulantay hadday noqon lahayd dadkii saaxiibada ahaa tay ehelkay ee hadalkaa laga yaaba inay maqleen saameyn intay leeg aad kala kulantay waxa waxaana deeqi weysay ani cidda ilaa ilaa sideed telefoon waana deeqi weysay ani saddex telefoon ay ugu yaraatay marka laga soo tago shakhsiyaadka laga been abuuro waxaa kaloo jira bara bulsho oo dad ay ku diiwaangeliyaan magacyada qof kale iyagoo adeegsanaya sawiradiisa dadka gorfeeya arrimaha internetka ayaa qaba in baahinta been abuurka iyo dhaqan xumada baraha bulshada ay ugu wacan tahay iyadoo ay soo bateen dad samaysta baro u gaara gaar ahaan janalka loo yaqaano youtube iyagoo hadafkoodu yahay inay lacag ka sameeyaan iyagoo aan eegeyn nuxurka iyo haddii saamayn xun ay ku reebi karto bulshada iyo in kale doctor ismaaciil bile xasan waxa uu cilmiga kombiyuutarada iyo qeybta amniga internetka ka dhiga jaamacadda metropolitan state university ee gobolka minnesota aaladan internetka ayaa waxay sahashay in uu qof walba uu maxaan ku dhahaa macluumaad uu iska dhigo website-yada dhinacyo badan ayayna macnaha ay saameysay waxaa kamid ah for example xayeysiinada a aragtid qaarar badan ayaa macnaha fake ah markaan fiiriy for example waxaa jirtay wasaaradda cadaaladda oo maraykanka oo kale mar ay macnaha ay ay ogaatay xayeysiin oo internet-kan lagu sameynayo oo fake ahaa oo almost waxay ka heleen lacag gaaraysa dadkaas soddon iyo lix milyan waa sax waa youtube-ka isagana waa meel oo videoyada iyo waxyaabahan la dhex dhigo marka waxyaabahan lagu baahinayana waxaa laga yaabaa dad dadka qaar inay macnaha ay samaystaan maxaa la dhahaya cownia oo oo fake ah macnaha oo aan aan jirin waxyaabaha ugu badan isticmaalaya internet-ka waa robots marka waa robotiskaasna waxaa laga yaabaa videoyada qaar xataa inaysanba sax ahayn oo ay ka yimaadeen macnaha robots ay ka yimaadeen dadka qaarna saa sheegtay weeye accountna la sameynayaa oo oo iyagoona maxaan ku dhahaa maybe xataa identitygii saxa ahaa qofka uusan isticmaaleynin kadibna markaasa beer click iyo daawashada inta daawatay iyo wax noocaasa qaab noocaasaana lacag looga helaya ma garan bashiir roore waxa uu isna bartay cilmiga ilaalinta xogaha kombyuutarada ee cyber security-ga loo yaqaano waxaana uu u shaqeeyaa bangiga t c f qadka taleefonka ee minnesota ayuu ugu warramay barnaamijka elayska v o eda waxaana uu sharaxayaa sida la isugu been abuuro internetka qaabaha dadka been abuurka looga sameeyo horta waa ilaa saddex qayb camal ay u qaybsamaan midda hore waxa waaye in qofka micnaha la magaca dilo in loo isticmaalo oo qofka in siyaasad ahaan oo kale maxaa la dhahaa afkaar qaldan inuu gudbinayo kale dadka loo tuso markaas danta lagelayaan waxa waaye dadka micnaha shacabka in laga dhaariyo qofkan inuu qof xun yahay midda kalena waxa waaye in micnaha qof intuu magacaaga soo samaysto qof caan oo kale in magaciisa samaysto isagoo markaas ku raadinayo inuu flowers badan helo ama likes badan u helo ama facebookiisa micnaha uu noqdo qof caan facebook oo micnaha bagekaas oo kale uu ku helo likes badan hadhow dambana uu qofka magaciisa inta bedelo oo isaga magaciisa ku bedelo midda kalena mid dhaqaalo waaye oo waxaa loo yaqaano englishka social engineering oo kale qofku inuu magacaaga lacag ku raadsado oo dadku yaqaano oo kale inta hadhow la xiriiro ou micnaha u sheego inuu xaalad xun ku jiro oo kale oo lacag u baahan yahay marka saddexdaas qeybe inta badan hadda soomaaliya marka la fiiriyo technologigu ma aha mid casri ah marka saddexdaas waxay inta badan u badan yihiin inay sabab u tahay inay qofku qof magaciisa oo facebook ku samaysto inta badan qofku inuu xayeysiin ku raadiyo o kale youtube-ka o kale haddaad followers badan leedahay ama dad badan oo ay subscription badan oo youtube-kaagu leeyahay ama facebookkaaga oo dad badan follow garayaan oo kale waxaa laga yaabaa kambiniyaal badan inaad wax u xayeysiisid oo ads waxa loo yaqaano ay bagekaaga saartaan oo kale taasna ay kugu baayigarayaan laakiin taas midda waxa ka daran oo ka cabsida badan marka soomaaliya la fiiriyo hadda wax ka jira waxay yihiin in qofku uu inta anigoo kale ama qof la yaqaano oo kale oo hadda siyaasadoo kale marka la fiiriya dad badan oo siyaasiyiin oo caana waxaa jira oo siyaasada soomaaliya ku jira inuu inta magaciisa samaysto ou micnaha iska dhigo inuu xaalad xun ku jiro kale airbortan ku xiranahay emergency ahaysa lacagta aga go'day micnaha inuu lacag ku raadiyo kale runtii dad badan oo waxaa jira oo soomaaliya oo saas lacag looga qaatay oo marka qofka lasoo xiriiro kale uu dhahaa niyo banka akonkay waa kana ama maxaa la dhahaa waxaan haystaa ii sheeg e c c lacag intaas igu soo dir ama hebel oo xamar jooga oo nambarkaas haysta u dir lacagta asagaa iisoo diraayo dad tiro badan waxaan arkay saasoo kale lacag looga dhacay aan aan ku arkay baraha bulshada in looga hortegi karaa marka in qofku iska hubiyo bejka inuu sax yahay inuusan sax ahayn sidee lagu ogaan karaa wallahi qaabka lagu ogaan karo horta waxaa ugu fudud marka hore common sense waxa la dhahay qofku lacag lagiisa isticmaalo waxyaalaha social engineerinka loo yaqaano inta badan waa wax degdeg oo ku jiro oo hadda waxa sameeya camal ay kuleeyihiin oo kale xaalad degdegaan ku jiraa haddaa waxaan sameyn weyso waxaanoo kale dhacaya marka horta taas qofku inuu marka hore fiiriyo waxaa kaloo kuxiga qofka qaabka wax usoo qoraya inuu fiiriyo hadda adiga facebook aa leenahoo kale haddii anigu facebook anigaa iskugu jirno marka caadiga normalkaa wax soo qorayso kale qoraalkaaga haddaan aqaana saa wax u qortid hadda usually inta badan dadka soomaalida wax laga been abuuran dad wax yaqaano waaye marka qofka qoraalkiisa inaad fiiriso kale qaabka wax u qorayo qaabadka luqadiisa ku jira waxyaalahaas kale inaad weysid iyo qof aad taqaanid inta badan deegaanka markaa aragtid oo kale dad dad in lagu caayo badanta marka qof weyn oo professional oo kale dad inuu caayo xogaa wey adagta marka waxaa laga yaabaa marka qof magaciga oo kale facebook hore kugu jiray ayaa waxaa laga yaabaa qof kale inuu akoonta soo samaysto oo isla magaci kugu soo codsaday marka taasoo kale ayadana waxay dhalinaysaa shaki so inuu qofku hubiyo qofkii hore inuu facebook ugu jiray inuu iska titiray waxyaalahaas oo kale tallaabooyinka ugu muhiimsan qofku ku garan karaa lakin waxa ugu muhiimsan waxay tahay qofka caqligiisa inuu isticmaalo oo intuusan tallaabo qaadin oo qofka iska hubiyo oo fiiriyo qaabka wuxu qoray iyo luuqadiisa iyo waxyaalahaas oo kale wararka been abuurka ah ayaa mararka qaar jahwareer ka dhex abuura bulshada waana kuwa ugu faafista badan marka laga eego sida dadku ugu wadaagaan baraha bulshada dadka wax ka sheega adeegsiga internetka ayaa ku taliya in qofka uu ka taxadaro baraha uu booqanayo ama cidda uu macluumaadkeeda dheehanayo si aan loo dhiirigelinin internetka oo si xun loo adeegsado waxaad arkaysaa qof boggiisa facebooka ku faafinaya waxaan anfac u lahayn bulshada si toosa oo ay daawanayaan kumannaan qof halka laga yaabo in nin culummo ah oo cashar diiniya akhrinaya ama aqoon-yahan dadka tusaalaynaya inay daawadaan dhowr qof oo fara ku tirisa intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayey maxamed colaad xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo